Voice of America. VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa salaasa bisha maarsana waa saddex sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdilcasiis xuseen iyo maxamed cabdi sandheere barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go-aankaaga
waxaase la yidhaahda qolo kasta ama shac- shacbi kasta wuxuu isagu yahay dawladda isaga u qalanta ayuu helaa haddaynu innagii kulligeen aynu sidaa wada nahay aad bay u adag tahay inay dhacdo dawlad dawlad wanaagsan inaynu yeelanno aad iyo aad bay u adag tahay
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil geeldoon oo ah qoraa soomaaliyeed waxaana uu marti ku yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oon maanta kaga hadlayno dhallinyarada iyo wadaniyadda
qodobada kale aan barnaamijka idinku hayna waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo wadaniyadda iyo weliba qayb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aan ku eegayno dhallinyarada wixii maskaxdooda ku jira dalalka dunida siyaabo kala duwan ayay dadkooda u baraan wadaniyadda manhajka waxbarashada ayaa ka mid ah waxaa dadkaasina la barayo wariyaheena magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa sida manaahijta waxbarashadu ay xilliyadii hore iyo kuwii dambeba culays u saari jireen kobcinta wadaniyadda ee dadka soomaaliyeed iyo iyo sida kuwa puntland ay xilligan arrintaasi u sameeyaan bulsho walba oo dunida ku nool waxa ay leedahay dhaqan ku salaysan wadaniyad iyo jacayl ay u qabaan dhulka ay ku nool yihiin calanka astaanta qaranka dalka iyo dadkuba waxa ay calaamad u yihiin jiritaanka wadaniyadda dhabta ah munaasibadaha calansaarka madax bannaanida qarannimada iyo maalmaha sida gaarka ah loo xuso ayaa sare u qaada dareenka bulshada kuna abuura wadaniyad haddii aynu dib u jaleecno wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii xilligii ay burburtay dowladii dhexe ee soomaaliya waxaa meesha ka baxay manhajkii waxbarashada ee ardayda ku hagi jiray wadaniyadda haddaba goobaha waxbarasho ee iminka ka jira puntland manhajka ay wax ku baraan da'yarta ma ku jirtaa wadaniyaddu waxaan su-aashaa hordhigay ustaad abshir siciid faarax oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee najax ee xaruntiisu tahay magaalada boosaaso waxaana uu ku jawaabay sida tan laba kun iyo sagaalkii sanadkii ugu horreeyey howlqabadkeedii koowaad buu ahaa wasaaradda waxbarashada kaas marka sirvisku wuxuu sheegayaa mawduuciyada ma tafsiilinayo ma oranayo gabaga hala dhigo taariikhda hala dhigo laakiin wuxuu leeyahay intaas waa in xisaab laga dhigaa intaas waa in saynis laga dhigaa intaa waa in maaragta suugaanta laga dhigaa wax noocaas buu sheegaya macalinku kaasuu raacaya markaasuu ayi buuga oo uu ka helayo waxaas buu ka soo diyaarsanaya kabacdi buu ardada u dhigaya diidahooda iyo dhaqankooda waxaasoo dhan waa wax ilaalinaya oo ay ku kaydsan yihiin idinku marka macalimin ahaan ma raadisaano waxyaabo oo maaragta wadaniyadda ku saabsan iskiin magu dhigtaan ardayda wixii aanu ka gaaro misaal inta gobolo wadanku ahaan jiray iyo inta maxaankuda degmo ahaan jiray iyo dowladda qaybaheeda qaybta baarlamaanka qaybta maxaanku idhaahdaa fulinta ama maamulka iyo qaybta maxkamadaha iyo cadaaladda waxyaabahaasaan u sheeg sheegen waa muqtadafaade laakiin buug u diyaarsan oo hadda loo raaco ardada looga dhigaana ma jiro macnaha aqoontiina horaad ka xiraacaysaa wixii aan hore u niqiman wax uga sheeg sheegn taariikhda soo jireenka ah ee soomaaliya ayaa ahayd mid ishuwan ka hor inta aysan burburin dowladii dhexe ee soomaaliya waxaana ku xusuusan karnaa lix iyo labaatanka juun kowda luuliyo ururkii s y l iyo halgamayaashii soomaaliyeed ee caanka ahaa hase yeeshee maadaama aysan midaysnayn siyaasadda soomaaliya ayaa waxaa yegleelmay munaasibado gaar ah oo maamulada ka jira soomaaliya ay ku weynaynayaan xilligii ay unkameen kuwaasoo aad moodo inay qariyeen munaasabadihii sida gaarka ah loo wadaagay sidaasi waxaa v o a u sheegay brofesor jaamac maxamed cali oo bare ka ah jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso waxa la yidhaahdo mawaadda social scienska oo taarikhda iyo juqraafiga iyo sibsigiis kuwas raacaan waxay ku silisan yihiin siyaasada dowladda markaa jirta maadaama soomaaliya ay burburtay oo gobollo u kala gogoday sida somalilan iyo puntland iyo gobolada dhexe iyo wax manhaja oo midaysan oo qolo walba ilay taariikhda soomaaliya way way hoos way suunayd oo wax laga hadli jiray midalan sayidka iyo axmed guure iyo taa markaa la halgamiyaashii swlkii haddeer waxa weeye jamhuuriyaddu waa kala burburtay ee midalan xafladihii oo kaleeto lix iyo labaatanka juun iyo koodii julaay waa yani waxa weeye wax ka xoog badatay markii la asaasay macnaa somalilan goyitaankeedii aasaaska puntland ha kowda agosto marka kuwaasaa ka awood batay taariikhihii muxuu ahaayey wadaniyadii hore marka maadaama siyaasadda dalka aanay midaysanayn taasaa u sababa in muxuu ahaaye ardaydii aan waxba ka qaadan jaamcu ma isleedahay arrimahan qabiilka oo kale saameyn bay ku yeesheen taariikhda soomaaliya ha aad iyo aad aad iyo aad halgamiyaasho kaleeto qolo walba waxay jeceshahay kii muxuu u dhashay gobolada ka soo jeeda maaha ka kaleeto ma rabaan inay muujiyaan qabaha qabiilku waxay ku tahay caqabad weyn dastuurka federaalka ah ayaa waxa uu dhigayaa in soomaaliya lagu dhaqo hanaanka federaalka ah haddaba hanaanka federaalka ahi qayb ma ka yahay hoosu dhaca wadaniyadda wax kaloo hadda yunba hadda soo socoto hadda ka muuqata federaalka isna war sidii suu leeg buu noqonayaa isna waa dhibaato soo socota oo taa qabiilka iyo federaalka kulliga isku isku jiray ilaa federaalka waxdiis waxaad moodaa inuu qabeex qabeex xambaarsan yahay wuxuu noqon nin walba inuu gobolkiisii ninka u dhashay oo geesiga oo kaliya uu amaano haddii u liitay haddii u fiicnaaba kii kalena ka ka tago marka ilaa midnimo guud la helayo sidii wadaniyad iyo taariikhda iyo juqraafiga Soomaaliya mid kulliba waa hooseynayaan wasaaradda waxbarashada puntland ayaa sanadkan waxa ay qorsheynaysaa manhaj cusub oo lagu midaynayo dhammaan iskuullada ka jira puntland kuwaas oo wadaniyaduna ay qayb ka tahay sidaasi waxaa v o a u sheegay kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka bari muuse jibriil manhajka cusub markaanu ka hadlayno wadaniyadda waxa weye uu ku salaysan yahay waxaana lagu daray maadada cilmiga bulshada maadada cilmi bulshadun waxay qabsan taariikhda iyo jugraafiga iyo waxbarashada madaniga civic education marka waxa weeye ardaygii in la baro bal golaha dowladda dowladdu maxay ka dhisanta ka samaysan tahay saddexda golo ee dowladda inuu barto inuu barto sharciga constitutionka dalka inuu barto halgamayaasha inuu barto taariikhda iyo dhaqanka dadka inuu barto diinta islaamka xoojinteeda iyo anshax wanaageeda inuu barto si aqoontii xuduudaha inuu barto si aqoontii ay noqoto mid qofkii uu tayale uu soo baxo in xirfad la helo in ashax wanaag iyo maarta fiicnaan la helo si dalkii iyo horumarkiisii u hagaago arrintaas goorma hirgelaysaa arrintan waxa weeye wasaaradda waxbarashadu waxa weeye sidaad baraarujinta ka maqashay idaacadaha ka maqashay waxa weeye sanadkan aynu ku jirno inay maaragtay horraantiisa in la bilaabo waa la rajeynaya inkastoo ay meesha ka baxday arrimo badan oo la xiriira wadaniyadda ayaa haddana waxaa jira arrimo badan oo ay horumar ka sameeyeen maamulada ka jira soomaaliya kuwaas oo la xiriira dhinaca anshaxa ardayda waxbarashadu kormeer adag bay lahayd dhaqaale xoog laa ku bixi jiray run ahaantii iyadoo ay sidaas tahay haddana xagga anshaxa akhlaaqda ardada iyo lebiska iyo waxaweye gabdhuhu marka hore madaxa u furnaan jireen suweel bay qaadan jireen maarata waxaan ku rahda wiilka iyagu galaas bay kooda ay fadhiisan jireen hadda waxa weye gabadha jilbaabka iyadoo qabtaa oo asturan oo nadiifa ayay galaaskii markay ku jirto gees bay fadhiisataa isla markaana waxaweye galaas gooniyay leeyihin haddii aynu dib u milicsano sanadihii kow iyo labaatanka ahaa ee dowladii kacaanku ay dalka maamulaysay ardayga marka uu dhammeeyo dugsiga sare waxa uu muddo laba sannadood ah qaban jiray shaqada qaranka waxaana la bari jiray difaaca dalka kadibna waxa u fududaan jidhay inuu helo jaamacad lacag la'aana iyadoo muddada ay dugsiyada ku jiraanna lagu ababin jiray wadaniyadda kaloo luntay ardayga waxa weye shaqo qaran buu qaban jiray dugsi sare marka soo baxo waxa alsuunuu shaqayn jiray markaasuu jaamacadda ku geli jiray warbixin baa laga soo qori jiray wuxuu ku fakeri jiray inuu wadankiisa sanadka uu shaqeeyo waxa la bari jiray difaaca la bari jiray sanad baa ku jiri jiray inuu difaaca ka qayb galo inuu maarata waxaan ku waxbarashada ka qayb galo inuu dhismaha dawladda iyo shaqooyinka uu ka qayb galo waxa weye haddana shaadkaasi iyo howlahaasi ma ma ma jiraan wixii markuu iskuulka soo galeeyo wax la siin jiray mataqaanaa baraarujin baa la samayn jiray calanka ayaa la saari jiray markii calanka la saaro heesta calankaa la qaadi jiray waxa weeye mar walba waxa weye sloogano oo maarata waxaanka wadaniyada dalka horumarka ilaalinta qalabka iskaa wax u qabso waxyaalahaas baa maarata waxaan ku arday lagu baraarujin jiray inkastoo weli raadkeedu uusan tirtirmin hanaankii wadaniyadda soomaaliya ayaa waxaa soo shaacbaxaya in deegaan walba bulshada ku nooli ay xilligan baahi u qabaan inay iskeed isugu tashato si wadaniyad beeralayda ku jirtana ay deegaamadooda u horumariyaan inta badan waxaa wadaniyada dhabta ah laga dareemaa qofka ka taga dhulkiisa hooyo iyadoo ay jiraan qurbajoog badan oo wadaniyadu ay dhex qaaday kuwaas oo dalka dib ugu soo qolqolaya aadna u danaynaya inay ku nagaadaan faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso
waa tahay faadumo yaasin aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaan naga xasuusinah in khamiista toddobaadka maalinta khamiista ee toddobaadkan aan idiin soo gudbin doono warbixin iyaduna ka hadlaysa sida warbaahinta ama saxaafaddu ay u kobciso wadaniyadda
cawaysi wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga dadka soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay isugu jiraan dad iyaga oo waaweyn tegay xeryahaas iyo kuwa amaba ku dhashay ama tegay iyagoo aad u da'yar haddaba sidee labada jiil ay u kala arkaan dhadhanka wadaniyadda wariyaha v o eda dhadhaab aadan xasan tarax ayaa warbixintan ku eegaya sida dadka waaweyn ay u arkaan micnaha wadaniyadda iyaga oo dal kale qaxooti ku jooga ummadaha adduunka qolaba ilaah meel buu kaga abuuray kala duwanaanshaha muuqaalka afka dhaqanka diinta iyo midabka ka sokow ummad waliba waxa ay leedahay saba loogu soo hagaago oo lagu yaqaano magaceeduna ay ku suntan yihiin dalku waa sabo uu qofku waxyaabaha noloshiisa lama huraanka u ah ka helo la iskana soo dhexlayay qarniyaal badan awow ka awow qofkuna wuxuu sharaf iyo karaamo ku yeeshaa baradiisa iyo dadkiisa dhexdooda iyadoo arrintu sidaas ah yaa haddana ay dadka dool ku jiraan oo qaarado isaga gudbaan iyagoo safarkooda ka leh ujeedooyin kala duwan soomaalidu muddo fog ayay bilaabeen inay dibadaha u safraan iyadoo inta badan ujeedadoodu ahayd inay wadamadaas ka soo shaqaystaan kadibna dalkoodii dib ugala soo laabtaan wixii hanti ay soo shaqaysteen haddaba wixii ka dambeeyey dagaaladii sokeeyey waxaa batay soomaalida dalandoolka ah ee iyagoo magangelyo doon ah qaaradaha adduunka isaga kala gooshayay qaxootinimadii ayaa waxa ay noqotay rajo ay soomaali badani ku hamiso inkastoo dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ahi oo hadda qurba joog loogu yeedho ay ku taamaan in mar ay ahaataba ay dalkooda dib ugu soo laaban doonaan haddana arrintaasi ma ahan mid la hubo oo shaki badan ayaa ku jira dad fara ku tiris ah ayuunbaana riyadaas dib u noqoshada ka dhabayn kara mahad axmed waxa uu ka mid yahay kumanaan soomaaliyeed ee iyagu muddo rubac qarni ku noolaa xeryaha bilowgii dagaalada sokeeye markay dalka ka qarxeenna isaga soo hayaamay yaa iiga warramay xaaladda sida ay ahayd barisamaadkii isagoo u babac dhigayo marxaladda uu maanta ku jiro wadaniyaddu waxa weeye waa wax fiican weeyaan wadaniyaddu marka laisbarbar dhigo nolosha qaxootiga iyo tan oo waa wadaniyadda markii aad waddankaaga aad joogto isku mid maaha waddankaaga dee nin xoraa tahay meel walbaad ka shaqaysan kartaa meel walbaad mari kartaa waddankaaga xaquuq baad ku leedahay shaqaad ka dalban kartaa cidina kumaguma dhibayso taa isku mid maaha anigu waxaan soo joogay xilliyadii soomaaliya kacaankii dowladdii kacaankii baan ku aqlaystay hadde waxaan arki jiray iyadoo soomaaliya qofku soomaali baan ahay bes aniga anigoo nin dhalinyaro yar oo markaas tobaniyo jira ah ayaa maalin waxaa noo yimid gabar walaashaya iyo wiil aan walaalanaho iga waaweyn laba nin baa noo timid waxay yidhaahdeen waryaa yaa tihiin soomaali baa nahay bay dhaheen cabaar haddii carruurtii ud aniga cunug yar maaha waxa ma garanayn waxay ka wadeen waxay yidhahdeen way naga tageen waxay dhahdeen qabyaalad bay annaga naga raadinayaan oo waxay rabaan inay buug naga buuxiyaan oo hadhow ay yidhahdaan dadkaasaa qabyaalad sheegay horta soomaalia saasay ka ahaan jirtay qabyaaladda lama ogolo heerka ay soomaali joogto soomaali bes qofku hadduu ka soo kaco hargeysa ismaail lug buu ku imaan jiray isagoo meel walbaaba ma garanaysa wax dhibahaya iyo wax shidaa aysan jirin maxaad dareentaa markaad inta joogto qaxooti baa tahay soomaaliyana adigoo weyn yaad ka soo qaxday marka maxaad leedahay waa dareemiga dhanka xorriyadda oo kale marka laga fiiriyo maxaad dareentaa xorriyadoo meeshan maba maba ku haysatoba geedkaanba maba gaari karto geedkaanba maba gaari kartid baad xabsi kor ka feedan baan ku jiraa mooye ma garanayso dad xiran baan nahay waa xiranna anaga waan xiran nahay magu tahay hawadaan aragnaa oo maaragtay daruurihii iyo waxaan aragnaa ma ahane dad oo xora ma aynu yihin marka waxaan dareemayaa dee culays weyn weeyaan qof aan aan danaysan karinoo meel ulu aadi karinoo magaalo weyn tegi karinoo aan meel shaqa ka soo qabsan karinoo waxaan u aragnaa inay tahay wax oo ma garanaysaa dhulkaagii soomaaliya ma u hilowday si fiican si fiican maxaa kamid ah waxyaabaha aad ugu hilowdeed xiisaha badan uu ku haay in dalkaaga soomaaliya uu hagaago ama ku noqoto haddii soomaaliya hadduu hagaago dee dan weyn baa qof walba ugu jirta nin iyo waddankiisa iyo waddan uu laaji ku yahay isma lehe taas waxa weeyaan wax isku mida maahe dee waddankiisa iyago hadduu nabad noqdo ilaahay nabad ha ka dhigi annaga hadda waxaaba isaga dareeri lahayn ba annagoo aan bakaba suginba un iyo debi celiniyo midna soomaali badan oo ku jira xeryaha ayaa u arka nolosha ay ku nool yihiin xabsi kor ka feedan tani ay uga jeedaan inaysan u kala gooshi karin dacallada waddanka ay martida u yihiin ee kenya qaxootiga badankiisiiba dadka ku soo gaaray nabadii iyo horumarka uu dalka ku socday yaa ilaa hadda qaadan laha marxaladda ay ku sugan yihiin iyagoo aysan u muuqan rajo deg deg ah oo ay kaga bixi karaan marxaladan maanta taagan aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax oo warbixintaasi nooga soo diray dhadhaab dhegaystayaal ha moogaanina dareenka dhallinyarada ee micnaha wadaniyadda oo aanu idiin soo gudbin doono sidoo kale habeenka khamiista ee jimcuhu soo gelayo ee toddobaadkan haddii uu ilaahay yidhaahdo
idaacadda v o a ayaad weli dhegaysanaysaan iyo barnaamijka waa go-aankaaga ciyaaruhu waa hanaan kale oo lagu kobcin karo wadaniyadda haddaba arrimaha ciyaaraha iyo wadaniyadda waxaa waryaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad uu ka waraystay ibraahim xuseen cali madaxa guddiga xiriirka olombikada soomaaliyeed u qaabilsan gobolada
bismillaahi raxmaan raxiim runtii arrintaas waxa waa arrin aada iyo aada u baahan in si fiican loo loo fikiro maadaama muxuu ahaa guulaha ay ciyaartooyda soomaaliyeed ay gaaraan aada iyo aada u yar yihiin haddana markii ay guul ay gaaraan waxaad moodaa in aan saas loo boonboonin ama aan muxuu ahaa loo sameynin irigelin dhalinyarada soomaaliyeed arrintaas waxaad moodaa in ay keentay in dhalinyarada xataa aysan qiimo una lahaynbo muxuu ahaa haddii ay raayaan iyo haddii aysan raaynin waxaa laga maarmaan ah waxaa waaye in ciyaartooyga markuu uu guul uu soo hooyiyo waxay ahayd in si fiican loo soo dhaweeyo abaabul heer sara loo sameeyo garoomada muxuu ahaa ay kusoo degayaan in la aado oo madaxda iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo bahda sboortiga guud ahaan inay aadaan ay soo dhaweeyaan oo si fiican loo soo dhaweeyo ay arkaan in ay muxuu ahaa ay matalayeen qaranka soomaaliyeed ay howin yihiin calanka soomaaliyeed markay arkaan waxaad moodaa in arrintaasi ay dhiirigelin u noqonayso markaan ka hadalno kale maalan berisamaadkii oo kale xulalka qaranka oo kale markii ay guula soo gaaraan waa laga dareemi jiray waddanka oo dhan marka hadda maadaama waddanka burbur galay sidee isleedahay marka arrintan isboortiga waa uga qayb qaadan karaan dadka isdhexgalkii iyo isu imaatinkii bulshada soomaaliyeed waxay u baahan tahay in abaabul abaabul la sameeyo horey waxaa jiri jiray muxuu ahaa dowladda waa hal meel ayaa laga maamulayay waa muxuu ahaa wasaaradda isboortiga waxay muxuu ahaa awaamiir ayay bixinaysay xiriirada ay siinaysay waxay siinaysay muxuu ahaa degmooyinka waxa la dhihi haye waxaa imaanaya xulka qaranka waxaad moodaa muxuu ahaa inuu abaabul dhinacaas yatay xagga abaabulka ayaa laga jeefaa waxaa waaye abaabul oo waxa waa wacyigelin ah abaabul oo muxuu ahaa isku isku dubarid ah ayaa meesha ka maqan marka taa haddii la helo misaal aan soo qaadno cayaartii gabdhaha soomaaliyeed ay muxuu ku soo cayaareen qatar runtii muxuu ahaa aad baan u faraxnay markii aan kasoo degnay diyaaradda dhalinyaradii soomaaliyeed muxuu ah diyaarad markay kasoo degeen waxaa loo kubadda koleyga ha waxay kasoo raayeen qatar iyo kuweyday kasoo raayeen taasna waxaa waaye waxay badishay muxuu ahaa sumcaddii iyo shala muxuu ahaa waxyaabihii markastaba markii la baxo waa laga soo raayey waa laga soo raayey tan waxay keentay waxaa waaye muxuu ahaa iyadoo laba kooxood muxuu ah kaalinta afraad ay galeen haddana markii garoonka aan nimid waxaan aragnay dadweyne aad iyo aada u fara badan ururada bulshada oo muxuu ahaa soo diyaar garoobay taas camal ayaa loo baahan yahay waxa waaye waxaa jawi waxaan markaan soo degnay jawi waxaan la kulannay farxadeed oo muxuu ahaa waxaan dareennay in dad naga dambeeyaan ay dad joogaan mataal aan soo qaadno mar intaan joognay ee, qatar aan joognay ee, dhalinyarada soomaaliyeed cayaarta koowaad markii ma aan raaynay wixii ka dambeeyey waxaa waa cayaarihii aan ka qayb galnay kaalin weyn ayay ka qaateen abaabulay sameeyeen shaqa shaqadooda hataa qaarkooda shaqadii hataa waa laga saaray markii ay ka- ka go- shaqadii ay gooyeen oo ay garoonka ay muxuu ahaa ay soo caadireen ayagoo wata calamadii soomaaliya ayagoo gurbaanadooda wato ee, waxay garoonkii dhan ayay camireen soomaaliya runtii waxaa waa muxuu ahaa ee waxaa meeshii dhammaa wixii dhalinyaro soomaaliyeed joogay shaqaale ka ahaa meesha shaqaalaha aad u fara badan garoonka way camireen ee sacab iyo musawaxan ee gurbaanadii wixii xataa muxuu ahaa jahwareer waxa ku dhacay marka waxaa leedahay soomaalidu een, een, taageero oo dhinaca isboortiga iyo aad iyo aad bay u jecel aad ugu fiican yihiin aad iyo aad runtii waxaad arkaysaa muxuu ahaa markaad adduun weynaha aadid misaal aad soo qaata kenya aad- markaad aadid uganda aad aadid Eh, waxaad arkaysaa qaranka soomaaliya iyo qaranka muxuu ahaa eh, eh, uganda cayaaraya waxaa soo galaya in yar ugandays ah inta badan waa soomaaliya xagga soomaalida muxuu ahaa waan ku fiicannahay eh, muxuu ahaa taageerida laakiin waxaa maqan eh, taag- ninka taageera naftiisa waxaa loo baahan yahay in la taa- taakuleeyo in muxuu ah la dhiirigeliyo eh, muxuu ahaa la siiyo muxuu ahaa shaahad sharaf la siiyo in la siiyo muxuu ahaa eh, tester uu ku galo eh, muxuu ahaa garoonka waxaa dhiirigelintaas in ayaa maqan laakiin waqtiyadan dambe een, waxaad dareemaysaa in guuldaro een, mar kasta la soo noqonayaan een, kooxda soomaalida ama kooxaha kala duwan ee soomaalida oo dhinaca qarankeed marka xaggee wax iska qaban la'yihin waxaa horta eh, arrintaas ti ha- sababaa jirta sababtoo ah cayaartooyda waxaa loo baahan yahay markuu qaran uu masalaayo waxaa waaye qarankii waxaa loo baahan yahay in la la xareeyo uu helaa eh, muxuu ahaa eh, eh, uu- tasiilaadka dhan inuu helaa dhiirigelintii inuu muxuu ahaa eh, eh, eh, raashinka raashin ugu fiican oo vitamiinka leh inuu inuu helo eh, alimento inuu helo macalin fiican inuu helo oo muxuu ahaa waxyaabo badan oo ayaa naga maqan Eh, waxaa waa dhiirigin maxaa haddii ciyaartooyda uu helaayo muxuu ahaa inuu la xareeyo uu helaayo wixii uu u baahan yahay maalintuu baxaayana la yidhahdaaye qalabkaaga waa kana ee waa muxuu ahaa dhaqaalan waa kana Haddi- waxaa waaye markii maxamed saad barre muxuu ahaa joogay ee waxaa la samey jiray ee gunno ayaa la qori jiray waxaa waaye ciyaartooyda lacag baa la sii jiray urdiga ninka muxuu ahaa eh, hogaaminaya lacag baa la sii jiray ee garsoorihii lacag buu qaadi jiray hadda ma jiro hadda waxaa waa ciyaartooyda maxaa nasiibkaaga waa markuu xaggu aado wixii markaas intuu xiriirka ay ugu garto inuu eh, waa dhigata xiriirada qaarkood ma haystaanba dhaqaaleen ee ay muxuu ahaa ay siiyaan ciyaartooyda siiyaan ika ciyaartooyda wuxuu baayaa markuu ciyaarta dhammeeyo inuu aado gor muxuu ahaa ee shopping aado male marka dha waa taas mate niyadii niyajab bay u tahay muxuu ahaa ciyaartooyda laakiin hadduu ogyahay inuu dhaqaale helaayo in xerada helaayo inuu muxuu ahaa nafaqo fiican uu helaayo waxa waaye wax badan ayaa isbedelaya niyadii moralkee kor u kacaya wuxuu ogyahay in ay xataa haddii soo dhaweyn uu muxuu ogyahay in lasoo dhaweynaayo garoonka lagu sugaayo waxa waaye ama guul ama guul darabo waxaba hadduu guul daro keenin waxa waaye adduunka waxa waaye waa la waa la waa la muxuu ahaa ambaareeya waa la caaya ee muxuu marka ahaa ee haddii uu guul keenin waxa waaye in lasoo dhaweeya lama muxuu ubax la geeya lagu daadiya ku koori marka dhiirigelin baa maqamis waxay waxa ugu weyn kulli gudaha waxaa dhiirigelinta muxuu ciyaartooyda inay helaan dhiirigelin mas-uuliyiinta kala duwan ee isboortiga ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay isboortiga soomaaliya u nooleyn lahaayeen axmed xasan colaad v o a muqdisho
aad iyo aad buu umahadsanayay waryaheena axmed xasan colaad oo waraysigaasi magaalada muqdisho inooga soo diray sidoo kalena dhegeystayaal ha moogaanina warbixin iyaduna wadaniyada ka hadlaysa oo habeenka khamiista ee toddobaadkan aad dhegaysan doontaan waxayna ka hadlaysaa sida suugaantu ay u kobciso wadaniyada haatana dhinaciisa ugaanta ayaanu gelaynaa aan soo qabto heestii dhallinyaro iyo fanaanka siidi cali winkey
Dambalkaygu waa baaqe, naftiisu waa guule. dhaqanka codoosa didibkiyo xargaha goosta dhidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waadaale dhawrtada ka weynaada buruqiina dheefaysa didibkiina maaraysa dambaalkaygu waa baaqe deftiisu waa guulee nabad dalatay weeyaane idinkoo dhabibyaysan dumciyo lixab sheegtay kumayaal sara u dhaafay kalaforniyo dhayton minasoodha soo dhaafa nabad dalatay weeyaane idinkoo dhabibyaysan dumciyo lixab sheegtay kumayar sara u dhaafay kalaforniyo dhayton minasoodha soo dhaafa dhan kastaba ka soo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo cayaarta daruura ku soo dhuul doolkiyo hilaaciisa maqashiyo aqoontiina dadka soo dhigo keena dhan kastaba ka soo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo cayaarta daruura ku soo dhuulta dhoolkiyo hilaaciisa maqashiyo aqoontiina dadka soo dhigo keena hoy dhalinyaro i dhalinyaro way doorta si waliba sii dhaankeeye ile waadu dhalateene dhaxalkiiniba yaale dhulka hooyo soo aada dhaleecada ka jira beesha hoy dhalinyaro i dhalinyaro way doorta si waliba sii dhaankeeye ile waadu dhalateene dhaxalkiiniba yaale dhulka hooyo soo aada dhaleecada ka jira beesha dalalkana dhex joogooda duumaha saliidooda deg xaramka weedhooda diiralida gacantooda midna kala dhinancooda haw xilan dhalalbeeda dhalanteed run haw qaadan marka dhabida teed gaadho marka tala dhanaanaato markuu dhaanku iman waayo
waa tahay een, heestaasi waxaa inoogu luqaynayey fanaanka sidi cali winkey waxaanay heestaasi magaceedu ahayd dhalinyaroy laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga ayaan dhexda uga jirnaa haatanna waa xubintii wicitaanka ee ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaana caawo marti inoogu ah ismaaciil geeldoon oo ah qoraaga buugga la magac baxay soomaaliya dhibaatada iyo rajada oo af ingiriisi ku qoran buuggan waxaana uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha v o a ee la xiriira arrimaha wadaniyadda barnaamijkan waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed cabdisanere
waayay mudan ismaaciil ee, marka hore ku soo dhowow barnaamijka ee, waa go-aankaaga ee qeybtiisa wicitaanka dhegeystayaasha ee, marka ugu horreysa waxaan jeclahay maadaamaan wadaneed ka hadlayno bal si kooban inaad noogu qeexdid waxa ay wadaneedu tahay adiga aragtidaada wadaniyaddu horta laba qaybood bay u qaybsantaa waa mide dee af ingiriisi baan anigu ku sheegaya wixii aan af soomaali ku waayo waxa weeye mid waxaa la yidhaahdaa nationalism waa wadaniyad weeye midna waxaa la yidhaahdaa patriotism iyana waa wadaniyad marka waxay kala yihiin waxa weeye nationalismku waa marka aad u qiirootid eh, jinsiga aad tahay iyo ma garanaysaa waddanka caam ahaan xagga siyaasadda markay dagaal noqoto markaad faan noqoto soomaalinimadaada markaad ku fahamtid for example waa nationalism wey markaad tidhaahdid annagu soomaali haddaanu nahay waxaa ma samayno soomaalidu waa wanaagsan tahay soomaalidu dadka kale aada qabtid inay dadka kaleeto ka wanaagsan tahay waa nationalism xiisada caynkaasa siyaasad ama isticmaar lagu kicinayo ama ma garanaysaa aada yacni kugu jiro ma garanaysaa faan aada ku faanaysid waxaa tahay waa nationalism weeye qiiradeedana way leedahay patriotismku waxa weeye inaad waddanka u ficilsantid waddankaaga taas ku kooban tahay oo aada wax u qabatid ma iskuulaad u dhisaysaa ma ma maalaad ma maal baad gelinaysaa meel investmentsio baad gelinaysaa ma dad baad wax baraysaa waddanka inaad u ficiltantid laakiin ficilkaas uu noqdo mid horumara oo aada waddanka hore ugu marinaysid taas waxaa la yidhaahdaa patriotism waan garta waana love of country waa jacaylkaad u qabtid waddankaaga ah bal haddaan su-aal kale ku weydiiyo ku saabsan kaalinta uu manhajka waxbarashadu ka qaato kobcinta waddaniyadda kaalin weyn buu ka qaataa waxa weeye dee iskuullada marka la dhiganayo waxaa ugu weyn yacni dhaqanka iyo taariikhda oo iskuullada lagu dhigo guulaha uu waddanku soo hooyey ama qowmiyadaasu ay soo hoysay wax taariikhiya oo ay ku faani karto wanaagga ay ay ay maogtahay dadku ay leeyihiin waxa ay sameeyeen guulaha ay gaadheen waxaasoo dhan waxa weeye waxyaabo lagu dhigo ma garanaysaa iskuullada lagu dhigo wey guryahana in inkastoo manhajka aanu ku jirin dee gurigu gurigay waxoo dham kas kasoo bilaabmaan oo hooyada iyo aabbaha iyo maogtahay ilmihii in lagu soo kobciyo laakiin markii dee secondariga la gaadho oo jaamacadda la gaadho oo markaa ayaa waxaa loo dhaadhacayaa ma ogtahay xisaabo kale oo guulihii waddanku gaadhay oo dadku ay gaadheen oo ma garanaysaa iyo iyo wanaagga dhaqanku leeyahay iyo dadka kaleeto sida ma garanaysaa looga horumarsan yahay ama looga fiican yahay ayaa de waa lagu dhigi karaa iskuullada waa lagu dhigaa taariikhda iyo waa lagu dhigaa iyo waan gartay iyo social scienceska labadaba waa lagu dhigaa waan gartay aan u tago dhegaystayaasheenna aan tago khadka telefoonka ee magaalada new york walaal magacaago dhammaystiran iyo su-aashaad u qabtid martida waa mahadsanta walaal asalaamu calaykum nasrudiin calaykum asalaam magaalada new york city kasoo hadlaya su-aasha aan qabo waxaa weeye wadaniyadda waxaan ka aaminsanaa ani wadaniyadda inay tahay qofku waxa uu u qabo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa marka tusaale haddaan usoo qaadano waddanka soomaaliya oo waddankaan ka nimi ee soomaalida ama dadkeena soomaalida wadaniyadda waxaan aaminsanaha inay ku dheer tahay oo wadaniyadda ay ku jidho laakiin laba waxyaalood baa ragaadiyey oo mid iyaga dhibaato ku dhacda iyo mid dibadda looga keenay labadaas oo kale ah qabyaaladda iyo jaahilnimada marka waxaan weydiinayaa ismaaciil sidee labada shay dadka soomaalida ama dadka iyaga looga jaahil bixin karaa oo looga gudbi karaa islamarkaana loo tusin karaa wadaniyaddu waxay tahay iyo wanaagga ay wadaniyaddu leedahay iyo waxa qofku u qaban karo ma ka caawin karto inuu wadaniyad uu yeesho si ma sifo u caabiyo u caawiyo markaas wadankiisa iyo dalkiisa su-aashaasaan weydiinayaa a waa waa su-aal fiican weeye mid waa ka hadalnay oo dee tan iskuullada weynaga ka wada hadalnay de oo carruurta in lagu soo koriyo wadaninimo oo si fiican wax loogu sheego oo aan qabiil iyo lagu soo korin oo tafaraaruq aan lagu soo korin oo dad nacayb iyo wax aynkaas aan lagu soo korin oo diintana si fiican loogu sheego taas taas dee waa mid tan kalena waxa weeye qofka wadaniga ah ama yacni dhulkiisa maogtahay isagoo ku faansan inuu soomaali yahay haddana waxay qiimo weyn ugu yeelanaysaa marka uu manfac ka helo waddankiisa shaqo ha noqoto tacliin ha noqoto cadaalad oo si fiican wax loo wada qaybsado ha noqoto dhaqan uu ku fahamsan yahay oo aanu magaranaysaa ka khajilsanayn ha noqdo dad dawlad si fiican u dhisan oo iyo sharci iyo dee waddan wanaagsan hadduu wanaagga waddanka ka arko isaguna waa yeelanaya magaranaysaa nationalismki waxyaabaha sii kordhinaya weeye tan qabiilka iyo waxa weeye qabiilka aniga waxaan qabaa qabiil cid kasta waa soo martay qabiilna definition buu u baahan yahay qabiil adduunka meel aan qabiil jirin ma jiro maraykankana aynu joogno qabiil waa jiraayo waxaa lagu odhanayaa asalkaagu ma talyaani baa tahay ma greek baa tahay ma kanaa tahay ma keeraa tahay wixii tafaraaruqa oo dhami waa qabiil oo ma madow baa tahay ma latino baa tahay ma waxaa tahay haddana dee waa idinka arkay oo ma ogtahay si cadaalada ma ogtahay looma qaybsan wadanka laftiisa aynu joogno dadku waa bani aadan cilmiga meeshuu doono ha ka gaadho technologyga meeshuu doono ha ka gaadho laakiin qofka dabeecaddiisii oo ah in magaranaysaa dadka isaga magaranaysaa la dhaqan ah inuu soo dhawaysto oo wax siiyo ama ama qabiil ha noqdo ama ha noqdo magaranaysaa reerkiisa ha noqdo ama magaranaysaa qof ay isku wadan ahaan jireen ha noqdo waxaankaas whatever laakiin qabiilka innaga xaggeena markaad eegtid soomaalida waxyaaba badan oo de magaranaysaa mideeye ayaa jira qabiilku waa only one element soomaalida kala kaxaya wax qiimaa uu leeyahayna de wayna ognahay oo ma jirto qabiil meel meelna lagu gaari maayo wadanna kuu dhisi maayo laakiin haddii qabiilka bal afka laga dhowro oo ficilka laga dhowro oo layskaba ilaawo oo wadanka wadanka wax loo qabto jiil bacda jiil yani maogtahay generation after generation qabiilku waa iska baaba'aya aakhirka waa baaba'aya waxaa meesha imanaya waxyaabaha qabiilka baabi'iya waxaa ka mid a horumarka dhaqaalaha horumarka tacliinta horumarka bulshada xagga maskaxda waxaa waxaa waxaa ka mid a internal migration inuu qofku ka guuro meeshii qabiilkiisu deganaayo oo meel kaleeto u guuro oo dadku sidaa ay isu dhex galaan iminka magaalooyinkeena markaad eegtid haddaad magaalooyinka soomaalida u fiirsatid qabaa'ilka magaalada degan qolaba dhinac bay ka degan tahay magaalada qolana qolo kale lama degana badiba marka waxaa iman doona wakti qabiilka waxaasoo dham intay isku qasmaan inay fahmaan dadkaa wada degan in ay u wada baahan yihiin isku wax u baahan yihiin tacliim bay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin dhaqaalay u baahan yihiin cunto inay beertaan bay u baahan yihiin khayraadka dhulkooda ay degan yihiin inay bartaan siday u isticmaaleen bay u baahan yihiin inay wada noolaadaan bay u baahan yihiin marka hadday taa gartaan inay wax wada qabsadaan oo ka wada shaqeeyaan oo taasu midayso oo markaa marka taasu midayso dee ay gartaan inay isu dhow yihiin oo dad isku masiira ay yihiin tan kale aan sheegaya waxa weeye marka generation after generationka aan ka hadlaya waxaa iman doona wakti qofka jaarkaaga ah uu kaaga dhow yahay qofka qabiilkaaga ah qof jaaro aydin isku aydin isku qabiil ahayn oo aad ka jeceshahay qofka adiga qabiil kula ah leanno meel baa wada degan tihiin way istaqaaniin saaxiib baa noqoteen iskuol baa wada gasheen dano badan ba idinka dhexaya qabiilka innagaa qasayna maahae waa horuu iska baabi'i lahaaye haddii imika qaskaa laga daayo isagaaba iska tegi doona iska baabi'i doona waan gartay ha laakiin waxaa loo baahan yahay wixii lagaga bixi lahaa oo horumar ahaa horumar xagga caqliga ah iyo horumar xagga bulshada ah iyo horumar xagga tacliinta iyo dhaqaalaha ah in la sameeyo dawlad wanaagsanna ay dhalato oo la sameeyo oo sharci ku dhisan waan gartay aan u tago mid ka mid a dhegeystayaasheenna gobolka minnesota walaal magacaagoo dhamaystiran iyo su-aashaad u qabtid martida salaam calaykum wacalaykum asalaam
sandheere iyo ismaaciil yaldon idinkoo iga raalli ah waxaan jeclaa inaan waxyar dul istaago sida uu master ismaaciil uu u sharaxay nationalism iyo patriarch labada shay oo ku oo afka qalaad lagu kala yidhahdo sidaan hadda u sheegay leh laakiin mid wadaninimada iyo jaceylka aad wadanka aad u qabto sidaan u fahmay weeyo iyo tan kale oo ah sumadii ama lahaanshaha waxa yanaha aad u nasab sheeganayso labadaasi siday isku raaci karaan weeyo su-aashayda qeybta koobaad saha is marka qeybta labaad ee su-aashayda waxay tahay jeclahay yacnaha oon aan ka dhaxlay hadalkii hadda ugu dambeeyey maxay tahay qabyaaladii baay mudane ismaaciil okay ma waxaan u malaynayaa patriotism iyo nationalism siday isu raaci karaan wey su-aasha hore haddaanan khaldanayn waa run okay labada de waa waa wada socdaan oo qofka jecel ma og tahay inuu nation qofka nationalistka ah waa inuu jeclaadaa nationalismka in waxa ma garanaysaa iska huhaa aanan noqon oo iska qofka uu yidhaahdo kanaan hayo kana wuxuu ku faano caynkaas laakiin camalkii uu la yimaado uu ku muujin lahaa waxa uu ku fahamsan yahay inay wax runa oo concrete ay yihiin oo markaa waxqabashadii baa markaa imanaysa labadu ma kala tagana waxa weeye tan magaranaysaa patriotigu patriotigu de waxay ka dhalanaysaa nationalismka ka dhalanaysaa ha tan kale waa definitionka e waa maxay qabyaaladii qabyaalad qabi labaan anigu u kala qaadaya midi midi waxa weeye de qabiil loo dhashay oo dee magaranaysaa ilaahay baa inu ku ina ku abuuray ha ilaahay baa yidhi maogtahay wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum soo maahin waa sidaas aayad waxa weeye dee ilaah baa ina ka dhigay shucuub buu ina ka dhigay shucuub iyo qabaa'il baa ilaahay ina ka dhigay shucuubtii iyo qabaa'ilkii waynu nahay ilaahay baa sidaa inoo abuuray laakiin haddaad fiirisid qabyaalada aynu ka hadlaynaa waxa weeye ficiltanka xun oo loola dhaqmiyo oo laga dhigiyo yani qabyaaladii anigu reer hebel baan nahay adna reer hebel baa tahay marka waa inaan aniga ku boobaa waa inaan waxaagii qaataa garanaysa aniga ixiga waa inaan u eexdaa waa in magaranaysaa dabeedna halkaa aa magaranaysaa laisaga hor yimaadaa waan gartay waa destructive marka taasu waa wa waa qabyaalad weeye qabiil maaha waa qabyaalad waa tii wax burburinaysa baabi'inaysa waa tii wax baabi'inaysa weeye waayahay mudane ismaaciil haddaan dhinaca kale wax kaa weydiiyo warfaafintu kaalintay ku leedahay kobcinta wadaniyadda anigu warfaafin ma idhaahdeen waxay ku leedahay kobcin bay ku leedahay laakiin barnaamijyada idaacadaha laga sii daayo haddaad haddaad u jeedid warfaafinta ilaa warfaafinta anigu waxaan u haystaa war dhacay dhacdooyin la faafiyey laakiin haddii aad u jeedid barnaamijyo raadiya ama telefishinka laga sii daynayo waxay ku leedahay yacni door weyn bay ku leedahay in matalan la sheego waxyaabaha wanaagsan oo waxyaabaha ma garanaysaa aan dadka anfacayn iyagana ma og tahay aan culays la saarin oo aan la sii fidin in qofka wanaagiisa la sheego in la sheego ma garanaysaa waxyaabaha dee ma og tahay hore u marinaya waan garta waddanka wanaagiisa iyo ummadda isku duubnaanteeda iyo guulaha la gaadhay ummad ahaan loo gaadhay iyo dadku inay ogaadaan oo ay ku faanaan yacni wax lagu faani karo waa in meeshii laga laga sheegaa oo yacni jinsi ahaan soomaali ahaan aad ku faani kartid waan garta haddaynu taarikhda soomaalida dib ugu noqono laga soo bilaabo ilaa xilligii gobonimo doonka iyo markii la xoroobay kadib xilligeed u doori lahayd ood dhihi lahayd soomaalidu waxay ku jireen wadaniyadda ugu sarraysa heerka wadaniyadda ugu sarraysa adigoo bal taarikhda dib u egaya waa ma og tahay soomaalida horta ma og tahay marka the nationalismku meel kastaba soomaalida keliya maaha waxay ugu sarreysaa nationalismku wadaniyaddu waxay gaadhaa meel sare marka cadow ama magaranaysaa waddan kaleeto uu ku haysto oo isticmaara oo aad doonaysid inaad iska xoraysid taas waa mid innagana waa dhacday waqooyi iyo koonfur markii isticmaarka lala dagaalamayay ayay qabyaaladu u sarreysay yacni waxaan ujeedaa nationalismku wadaniyaddu wadaniyaddu ee aada u sarreysay markaynu annagii isku soo noqonnay oo iska saarnay isticmaarkii iska saarnay waa markaa marka ay dib u bilaabantay oo innagii markaa ilaa dad wax kala jiidanaya baynu nahay marka markaa dee waxa dowladnimadiiba ayna ka xumaatay waxa wax kala jiidanaya axzaab ma ahayn dad isku aragti ana ma ahayn waxay ahaayeen dad kale qabiil ah qabiil baa qabiil wax ka jiidanaya marka qabiilnimadii resurgence waxa la yidhaahdo ayaa soo samays soo so ayaa ku dhacay oo dib bay usoo noolaatay waan gartay aa soo noolaynay kawdhe waxyaabaha kaleeto dee waa masalan haddii dagaal la galo waddanku uu dagaal galo waddanka lala dagaalamo marka nationalismku cirkaas ayana isku taagaysaa wax waddankii mideeya ama emergency ya ha noqoto ama ma garanaysaa wax u baahan crisis management taas oo kaleeto ayaa wadaniyadda keeni karta waan gartay aan u tago mid ka mid a dhegeystayaasha oo isaguna nagala soo xiriray gobolka pennsylvania walaal magacaago dhamaystirn iyo su-aashaad u qabtid mudane ismaaciil geldoon walaal magacayga horka cabdi kandhasee ba la yidhahdaa cabdifitaax kandhasee waxaan rabaa anigu inaan su-aal aan weydiiyo quraaga anigoo u mahad celinaya madaxda soomaaliyeed sida madaxweynaha oo kaleeto ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada maadaama uu taabtay quraabo patriotism macnaha wadaniyadda qiirada wadaniyadda maxay uga qiiroon laayihiin dhibaatada ku dhacda mar walba ummadda soomaaliyeed sida badda ay ku halaagmahayaan oo kaleeto maxaan ku idhahdo dhibaatada ka dhacda maalin walba soomaaliya sida diyaaradaha kiya oo kaleeto iska duqeeya soomaaliya dadka xoololeyda beeraleyda dadka relationship peopleka aan waxba galabsan oo haddana aysan marna ayna ka hadlin oo aysan ooranin hataa aysan ka taxseen marka su-aashaasaan rabaa inaan qoraaga weydiiyo dhacdooyinka foosha xun oo aan madaxdeenu mar walba aysan ka qiiroonin maadaama uu baatiyo macnaha uu yiri baatiyosis waa qiirada wadankaaga maxay ku dhacda inay arrintaan sameeyaan madaxdeenu saasaan rabaa inaan weydiiyo mudan ismaaciil arrintaas wallahi arrintaas madaxda maaha ee kulligeen oo dhan bayna ku dhacday waa balaayo ina ku habsatay wey kulligeen bayna ku dhacday oo haddaynaan haddaynu nahay dad patriotic ah oo nationalist haddaynu nahay wixii ina ku dhacay ina kumaba dhaceen laakiin waa ina ku dhaceen markay ina ku dhaceenna meel xun ayay arrintu ina ka gaadhay waxaa lagu noqday waxyaabo waayihii horeeto laga soo gudbay quruun laga soo gudbay oo reer hebel baa reer hebel la dagaalamaya laakiin iminka waxyaabihii waagihii horeeto dee waxaaba dagaaladaasu ay ka dhici jireen dagaalo sida aweyna ma ahayne waxay ka dhici jireen biyaha oo laysku qabto iyo daaqa oo laysku qabto iyo gabadh la faraxumeeyo ama lala baxsaday iyo qof qof dilay iyo oo dabeedna magtiisii la bixin waayey waxyaabo caynkaasa iyo soomaalidu isku qaban jirtay qabaa'il isku qaban jireen hadda waxaa laysku hayaa waxaan wixiiba ahayn reer hebel baa reer hebel doonaya inay magaranaysaa iyagu xukunka ka badsadaan ama xukunka uga dhawaadaan ama ka darajo badsadaan ama ma siyaasad wey waxaa laysku hayaa siyaasadiina qabiil bay gashay haddii dee axzaabi ay jiri lahayd oo wadaniyadu xisbigu xisbigu uu balaag iminka sagaal iyo lixdankii sagaal iyo lixdankii waxaa jiray dhowr iyo lixdan xisbi xisbi kasta taqriiban yani almost xisbi kasta wuxuu ku dhisnaa qabiil s y l iyo iyo xisbiga dabka la oran jiray iyo maaha ah intooda kale oo dhan mid kasta qabiil buu ku dhisnaa mid baa xisbi samaysanaya wuxuu odhanayaa xisbiga soomaalida caynkaas iyo caynkaas reerkiisii buu u tegayaa magaca xisbi baa lagu soo dooranayaa magacii markii xisbiga lagu soo doorto magaciiba xisbiga ayuu tuuriyaa wuxuu geliyaa s y shuu geliyaa si uu uu noqdo wasiir ama wasiir ku-xigeen ama ma garanaysaa ama lacag uu uga helo dawladda iyo waxaankaas marka waxba yaynaan hadda inagu dawladda canaanane inagu aan iscanaanano yani shacab ahaan dawladda waa madaxdii weeye de waa inay waa inay noqdaan magaranaysaa examplekii fiicnaa inay noqdaan oo diintu ina fartay oo sharcigu ina faray oo magaranaysaa xukunka xuk xukunka wanaagsan ina fariyo yani inay noqdaan weeye waxaase la yidhaahda qolo kasta ama shac shacbi kasta wuxuu isagu yahay dawladda isaga u qalanta ayuu helaha haddaynu inagii kulligeen aynu sidaa wada nahay aad bay u adag tahay inay dhacdo dawlad dawlad wanaagsan inaynu yeelano aad iyo aad bay u adag tahay ma odhanayo anigu impossible weeye laakiin aad iyo aad bay u adag tahay waan gartay mudane ismaaciil su-aashayda ugu dambaysa aan rabo barnaamijka inaan kusoo gebagabeeyey waxa weeyaan waynu isla qirnay in maanta soomaaliya ay meel xun taagan tahay wadaniyadda ama ha ku doodaan inay haystaan amayna ku hay amayna ku doodin laakiin meeshii ugu hooseysay bay maraysaa sidee baa loo kobcin karayaa xilligan la joogo horta dee sidaynu ognahay markaad doonaysid inaad wax burburisid si hawl yar baad u burburin kartaa laakiin markaad doonaysid inaad wax dhistid wakti badan bay kaa qaadanaysaa hawl badanna waa kaa qaadanaysaa yacni waxayna ku qaadatay muddo gaaban ayayna ku qaadatay inaynu waddanka burburino ilaa hadda intii civil war ku dhacay oo dawladdii burburtay ilaa maalinkaa maanta ana waxaynu ku dadaalaynay dadaalku waa iska jiray mar kastaba in lasoo nooleeyo dawladdii si kastaba yacni dada yacni ha ahaate waa waa la dadaaliyey uun in marba dawlad la magacaabo oo lasoo wixii laga soo kabmo waqti bay qaadanaysaa welina waxaan u malaynayaa anigu daacad lagama aha oo weli dee cudurkii waxba waxba ayna ku harsan waxba ayna ku jira haddaynu daacad ka nahay waa ka soo kabmi karaynaa waktigina waa qaadanaysaa laakiin waxaa loo baahan yahay wuxuu inay noqdaan cons- consistent wixii dawladda maanta joogta aad waxay gaadho dawladda ku xigtaa inaanay burburin waa inay wixii wax ku dartaa yacni maogtahay cumulative effect hadhowto ayaad kaga bixi kartaa wixii inay isbiirsadaan dhismuhu uu isbiirsado oo weliba xagga siyaasadda culayska la saaro ano daar waad dhisi kartaa laakiin eh, waxa- waxa- waxaa la yidhi yacni waxaan kuu sheegayaa arrimaha bulshadu inay aad uga adag tahay arrimaha arri- arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada inay aada uga adag yihiin Eh, ag- technology for example waxaa la yidhi maraykanku qof dayaxa waa geen karaa laakiin caddaanka iyo madowga iskuullada ku jira ya ma ma walaalayn karo yacni integrationka laga hadlaya they cannot integrate sababta waxa weeye very very difficult weeye ah waxaa waxaa uga fudud maraykanka inay saaruukh diyaaroona diraan oo uu tago dayaxa tago ayaa uga fudud inay integration sameeyaan waxaa loo baahan yahay consistency iyo magaranaysaa dadaal aan kala go-in ayaa loo baahan yahay iyo istaakulayn waan gartay W- waxaan jeclaa inaan kaaga mahad celiyo barnaamijka mudane ismaaciil geeldoon waa mahadsantihiin kulligiinba waa idin salaamay
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil geeldoon oo ah qoraa soomaaliyeed oo degan gobolkan virginia ee agagaarka washington oo ka qayb galay barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaana barnaamijkeena la socodsiinaya waryaheena maxamed cabdi sandheere haatana kusoo dhawaada xubintii xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aalaba ay dhallinyaradu nala wadaagaan hadba waxa maankooda ku jira
bismillahi raxmaan raxiim waa salaamantiin idaacadda v o a magacaygu waa cabdiqani axmed cali sayrka waxaana ku suganahay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya Een, waxaa had iyo goor maskaxdayda ka guuxaya ilaa iyo haatan sababta dalka soomaaliya uu u yeelan la-yahay jaamacado midaysan ee dhiga hal minhaj si aysan jiilka iyo dhalinyarada hadda soo korayso aysan ugu ugu ugu wareerin macnaha waad mahadsantihin taas ayaana maskaxdayda ka guuxaysa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamaya baxda v o a waa maxamed cabdi guure oo joogo gobolka banaadir magaalada muqdisho waxaan madaxda ka guuxa mar walba waxa waaye sidii aan nafteyda ku horumari lahaa taasoo ah inaan xagga waxbarashada iska dhiso hadda waxaanahay arday dhigta jaamacad s i u soomaaliya mar hadda waxaan marayaa semesterka lixaad waxaan rajeynayaa inaan jaamacadeeda dhamaysto labada kun iyo lix iyo tobanka midaas oo ah midda aan ku horumarto nafsadeyda iyo insha allah ilaahay haramada ha igu dhameeyo waakashay waan salaamayaa
inta haddii aanu kaga baxno maxaa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya haatana dhinacii sugaanta waa kan fanaankii guulad axmed iyo heestiisii aadamow
آدم آدم صحباته يري آدم صحباته يري ساس إيا وبلا شنا تحي شنا تحي ودلا سيغا تحي ورسا بلا سبو ودا تحي نفكي موت كو سعو تباتي بلا سفايس كو سالا يلباتي نفكي موت كو سعو تباتي بلا سفايس كو سالا يلباتي وحاد كو سعو تان نفيدا ساكي سالا تحي كو كوبو تايري لأيمن سوتا سمتي Yeah. سحر باته هو يري آدم سحر باته هو يري سهل مرودات سورو جلسي شابل كيسان تنفت وغسارتين صفكي وغادا سالة الكوبيدين سرقع الكنا بالنصرتين سكرة ديبا ودا صدقي السن سبحان ديباس سنك شهدين سيدي سهد في تبا النصرتين فرن ديبا دارن داول وحد كسوت تنفت إذا ساكي سالان تخي سوكو بوسايري لين صوت سمتين
heestaasi aadamow iyo fanaanka guulad axmed ayaynu intaasi ku dhaafaynaa waxaan naga xusuusinaa in habeenka khamiista jimcuhu soo gelayo aad maqli doontaan qayb kale oo iyaduna ka hadlaysa wadaniyadda gaar ahaan sida suugaanta iyo warbaahintu ay u xoojiyaan wadaniyadda iyo weliba sida dhallinyarada ku kortay amaba ku dhalatay xeryaha dhadhaab ay wadaniyadda u arkaan inta ka horraysa waa anigoo maxamed cabdi cabdicasiis xuseen cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idin tegedkeedaya sidaas iyo habeen wanaagsan
آدم آدم سحر باته يري آدم سحر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.